Bangiga IBS ayaa maalgelin u sameeyay 30 haween ah kuwaas oo ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Bay isla markaana ku lahaa ganacsiyo yaryar magaaladaasi. Haweenka ayaa loo sameeyay maalgelin dhaqaale iyo tababaro si aqoontooda kor loogu qaado. Maxamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta bangiga IBS ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka iyo maalgelinta ay u sameeyeen haweenka Soomaaliyeed.
guri walba oo Soomaaliyeed ay hooyada u tahay lafdhabar een sidaas daraaddeed annagana waxaan ugu talagalnay inaan haweenka Soomaaliyeed aan annagana lafdhabar u noqono oo aan xoojino oo ganacsigooda kor aan u qaadno een aad iyo aad aad u mahadsantihiin een bangiga wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey maalgelin iyo tababar marka qofka in inta lacag la siiyo oo laga haro maahan een sidoo kale waxaa hadda niila siinaa ee tababar training ku saabsan sida hantidaasi niila siiyey ganacsigiina aad ugu maamuli laheedeen ganacsigiina aad kor ugu qaadi laheedeen Dhanka kale qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay tababarkii maalgelinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen.
maama hoobiya shaqeeyo bagala yo i alja moraalja on dhisanya shaqadeeda hayti mayla erhay a b s gargaar wiinganin iyo ka helna ilaahay gargaar iskule ee, may fadaane annii hatana wali qaraabada ee wali ada naftateyda jeelina walaalka iyo la erhe ilaan unuuna meeliyeeda hayti ilaan isbiyi korwaada una erhaanoona ha jiidana ilaan may unuuna mbaahangna firiskii rooraw mareeradhow roorkii roorka darow ee shimbirbaal laangma buubaso la erhay kole dhiirigelin oona gargaar ilaahay likfaday galan qobasho badan asayn ku fadaan
Ya gadaan sida oo digirta galeyta misgeeda ada walaagasa gadaan markuu may leeraay eedaan ka mahadsanta may leeraay abs faa'iidada may leeraay xilliga oo beero wala helaan ti ilaahayna sii helaana may leeraay galan qabashan aan baahaagna